أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xog dheeraad ah oo laga helayo khasaaraha cadowga allaah lagu gaarsiiye howlgallo qorshaysan oo ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheere ee ku hoos jiro gumaysiga saliibiyadda kenya kooxa burca saliibiyiinta kenya ah oo sii kordhiyey dilalkay u geysanayaan ganacsatada muslimiinta ah ee ku dhaqan gobolka wajeer oo ka mid ah dhulalka muslimiinta ay xoogga ku haystaan kufaarta kenya maamul goboleedka ashaadalo dirirka ah ee somalilan oo ka soo horjeestay amar ka soo baxay kooxda riddada soomaaliya wilaayada bokool oo soo bandhigtay sargaal toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن intaasi aad maqsheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fidsan xog dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allaah lagu gaarsiiyey howlgallo qorshaysan oo ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheere ee ku hoos jiro gumaysiga saliibiyadda kenya faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen xaaris cabduqaadirra waxaa faahfaahin laga helayaa howlgal qaraxa oo shalay mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka tareedisha ee duulaadka magaalada muqdisho kaasoo lagu gubay gaari cabdibilaah oo ay la socdeen malishaadka riddada ee loo yaqaan boolis militaro tirada murtadiinta ee qaraxaas lagu dilay waxa ay gaartay ilaa shan askari oo dhimasho ah halka dhaawacna uu gaaray ilaa lix askari dhanka wilaayada shabeellada hoose waxaa mujaahidiintu habeenkii xalay ay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ay ku leeyihiin deegaanka golweyne ee hoostaga degmada buulamareer ee wilaayadaasi sidoo kale waxaa mujaahidiintu xalay qarax la eegteen guri ay malishaadka riddada ka degan yihiin degmada afgooye waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah dhanka gudaha gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya waxaa mujaahidiintu weerar kamina u dhigan kolonyo saliibiyiinta kenya oo ku socdaalayay dowlaadka deegaanka dhamas ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera howlgalkaasi waxa ay mujaahidiintu ku dileen laba askari oo kufaarta kenya ah oo goobta kamiinka ay kaga carareen kenyatiga sidoo kale waxaa weerarkaas ku dhaawacmay laba kale oo askar kenyati ah isla gobolka mandheera waxay mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ay ku leeyihiin deegaanka sheekh barrow ee hoostaga degmada lafey mid ka mid ah gaadiidka askarta kenya ee dhex yaala xerada ayaana halkaas ku gubtay kadib markii uu dagaalku sii adkaaday howlgalladan ka kala dhacay wilaayaadka banaadir shabeellada hoose iyo mandheera ayaa waxa ay imaanayaan xilli ay mujaahidiintu sii kordhiyeen weerarada ay ku naafeynayaan cadowga allah ee isku soo bahaystay la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta kooxa burca saliibiyiinta kenya ah ayaa sii kordhiyey dilalka ay u geysanayaan ganacsatada muslimiinta ah ee ku dhaqan gobolka wajeer oo ka mid ah dhulalka muslimiinta iyo xoogga ku haystaan kufaarta kenya cali aadan cabdulaahi caliyara ayaa inoo faahfaahinaya wararka ka imaanaya dhulalka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya ayaa sheegaya in koox burcad kenyaan ah ay dilal iyo dhibaatooyin kale ka geysanayaan magaalooyin ka tirsan dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya bulshada ku dhaqan magaalada wajeer ayaa warbaahinta u sheegay in burcad hubaysan oo ka yimid ismaamulada kale ee kenya ay weeraro aan kala joogsi lahayn ku hayaan dadka ku dhaqan magaalada iyagoo si gaar ah u beegsanaya ganacsatada axadii shalay waxay koox hubaysan oo burcad ah goob ganacsi oo shidaalka lagu iibiyo ay ku dileen qof soomaali ah oo halkaasi ka shaqaynayay si nabadgelyo ah ayayna dilka kadib goobta uga baxsadeen iyadoo aysan jirin wax tallaabo ah oo ay qaadeen ciidanka booliska siliibiyiinta kenya waxgaradka wajeer oo dhacdadan ka hadlay waxa ay sheegeen in burcadan ay gacan ka helayaan dad soomaali ah kuwaasoo u fududaynaya dilalka iyo dhibaatooyinka ay ku kacayaan sidoo kale waxay eedeen u jeediyeen laamaha ammaanka dowladda siliibiyiinta kenya dhibaatadan wajaar maanta uguma horrayso hadda ka hore masaajidkaas masaajidkii weynaha saliidha ay ka dhacday nin maskiin oo beer iska dhex jooga meel alaab uga shimaan leh yaa laba saac habeenimo la dili mar labaada saas lacda iskuulka saas oo kale lagu dili walaalayaal maanta gaaladii kelixa imaanaysa soomaaliya wehlin haysaa dadka oo dembiyaalka baara oo magaalada nala joogo eed iyo eed ay arrimahan eed ayay ugu gaabiyeen dilkan shalay ka dhacay gudaha magaalada wajeer ee dhulka n f d ee xoogga ay ku hayso dowladda siliibiyadda kenya ayaa kusoo beegmaya xilli toddobaadyo ka hor dilal bareer ah oo ka dhacaya isla gudaha magaaladaasi lagu dilay ilaa laba xubnood oo ganacsato soomaali ah ciidanka ammaanka dowladda kaafiradda kenya ayaana kaalin weyn ku leh dilalkan iyo sidoo kale afduubyo maalmihii u dambeeyey lagula kacayay dadka shacabka ah ee ku dhaqan dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kaafiradda kenya maamul goboleedka ashacadola dirirka ah ee somalilan ayaa ka soo horjeestay amar ka soo baxay kooxda riddada soomaaliya warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen casaam carafaata wasiirka warfaafinta maamul goboleedka ashaadala dhererka isku magacaabay somalilan ayaa sheegay inaysan u hoggaansami doonin awaamirta ka imaanaysa kooxda riddada soomaaliya uuna ku sheegay qowlisato ay ku shaqaystaan dowladaha gaalada reer galbeedka wuxuuna intaasi ku darayaa in xasan gurguurta iyo kooxdiisa ay yihiin burca doonaya inay dhibaateeyaan ganacsatada soomaaliyeed waxaan doonay inaan kelmad ka idhaahdo kolley ay maanta ay arkayseen iyagoo le shirikadaha xawaaladaha dadka soo dira ee dadka reer somalilan u soo dira ha laga tirtiro magaca somalilan iyagoon dowlad baahaynoo jirinoo war loo dhaabayn inagu somalilan ahaynoo ay soo wada qaxeen oo dhulkan joogeen xasan sheikh baa joogay kuwa kalea joogay giddi waxa magac leh ee madax u ah baa halkan joogi jiro iyagii xaasaskooda iminkaadaba qaar baa jooga kuwii sidaa ahaa maanta marka waxay ku dagaalamayaan isleeyihin meel walba ka soo xidha itaalkooda iminka halkaasuu maraya waxaan markaa u sheegayaa shacabka sare somalilan ay tahay inuu ogaado horta marka hore dowlad maaha dowladdu waxay u taqaanaa dowlad fashilantay aqoonsiga dowladnimadooda la siiyeyna waxa weeye mashruuc ay ugu talagaleen dowladaha reer galbeedku inay magaca ay kula dagaalamaan al-shabaab oo kale oo keliya ama haddii dhulka aad sheeganaysa aanad maamulin oo awooddaadu aanay ka socon ama haddii amarkiiyo kala dambayntu uu lumay oo cid kale ka taliso waa mashruuc reer galbeedku ugu talagalay inay shabaabka dhulka isku urursaday kula dagaalamaan oo ay ka dhigtaan dariico ama magac ay dhahaan dowladdii soomaaliyeed baa waraaqaha soo saartay waxa maqaamkaa dadka leh waxaa arki doontaan maalin dhow dowlado badan oo aqoonsigaa yarna kala noqday intaa yar ay haystaan markay dhinacna waxba u dhaqaajin waayeen murtad cali manreexaan ayaa dignin u diray shirkadaha ganacsiga soomaalida inay awaamirta ka qaataan kooxdooda riddada waxa uuna ku amrayaa inaysan bedeli karin magaca somalilan markay lacaga u soo xawilayaan deegaanada u maamulo mid kalena waxaan u sheegayaa cidda maqasha ee waxaa run mooda ee ku dhaqanta ama fulisa ee waraaqahooda tixgelisa waxay dembi ka galeen somalilan iyo shacabkeeda warqadda lagu qoray villa soomaaliya ama meesha yare ciidamadu isku xeeraan ee erboorka agtiisa ee kontonka dowladeed degan yihiin laga soo qoro ee aan dayn niila gaadhi karin cidda waxaa tixgelisa ee somalilan kula abalaangaraysaa ee ku dhaqantaa ee amarkaa fulisaa somalilan bay dembi ka galeen lixda milyan ee somalilan bay shacabkeeda dembi ka galeen somalilanna way kula xisaabtamaysaa cidda itaal roon waa arki doontaan markaa maamul goboleedka ashaadala derarka ah isku magacaabay somalilan iyo midka kooxda riddada soomaaliya ayaa labaduba ah maamullo ay gaalada ay dhisteen una adeegsadaan la dagaalanka diinta islaamka iyo dhibaateynta dadka shacabka muslimiinta wilaayada bokool ayaa soo bandhigtay sargaar toomadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta walaalkeen cabdiqani maxamed ayaa inoo sii ambaqaadaya cabdifataax maxamed cali waa sarkaal ka tirsanaa maamulka murtadiinta koonfur galbeed muddo afar sano ah wuxuuna murtadiinta u qaabilsanaa qorista iyo diiwaangelinta dhallinyarada la askaraynayay isagoona muddadaasi boqolaal dhallinyaro ah ku biiriyey murtadiinta sida uu warbaahinta islaamiga ah ee andalus u sheegay sarkaalkan ayaa ka howlgali jiray magaalada baydhabo wuxuuna murtadiinta ka qaadan jiray muddadaasi afarta sano ah lacago mushaar ah markii allah waafajiyey inuu garaawsado xumaanta iyo gaalnimada uu ku dhacay ayuu lasoo xiriir odayaasha dhaqanka wilaayada bokool waxaana isagoo taa'ib ah lagu soo bandhigay magaalada buurdhuxunle ee wilaayada bokool markii towbada loo qabtay ayuu waraysi siiyey warbaahinta islaamiga ah ee andalus anoo magaagay abdifataax maxamed cali ah deegaankayga garisweynihay wali ku socda nimankii gaaladahay geega ku socda waana mayrooga geega gariswiine oo boqolkiiba boqol lahay ka dhawaay langati ka goron qaaday meeleray from email lindrayna mahayn wal qoraalay wal niman saasaata oo isku qaabilsano logistic iyo wal markaas tira buugis ee iyaga qaabilsanay had afar sanay ka shaqeeyay walaayo haas uu ku guda jiray inti aan ka jarayna walaayo aan ku aragay kolley wal faa'iido la ka deero mahayn dhalinyarada inta badan horta dadka yoosha haysadaan meeleray hara la jeeyay way ku qaaday dibido meelo tababarleen ka qaaday ana markan langmaylayba hahay aada dhalinyaradaas ii la aruuriyo amal ii qoraw leeyahay inta badan ku diiday dibaan uun isku jiiday markii wala la qaado ilaan hoob laga qaada lan oomenagadaas askari hoo gorji garabka laangeliyayo shaqeeyo bali markoosay boolal isya markoosayna boolii konton ilaan lan hata akoon walan ka dhiyayan mahayn abaara meelaraaya isku kadaba meeraysaday kolley hoob aqligay baha isiyayna alxamdulilah nebidaa ku kadhaha bahi caafimaada qaba
isaga oo ku faraxsan in ehelkiisa iyo deegaankiisa dib ula midoobo kana soo baxo mugdiga gaalnimada ayuu ka warramay sida quruxda badan ee loo soo dhoweeyey isagoona baaq towbadkeen ah u diray haraadiga murtadiinta geegarsiinroogmeelianaka dhaladay geeg aaday aawka iyo walaaladay roogan haka nagadi alxamdulilah waan meeleen intii waqtigay ku dhumanka qaadada fade dibna ning nagan si wanaagsan lahayn ka dhawaay gacmo furan lahay dhawaay wijo furan lahay dhawaay muslimnimo lahay dhawaay maybaan ka baaqay dhalinyarada noocda oo kale ah awal barashada intii magaalada aan galaan nimankaas siyaasadiyo iyo dhexgalaayo hor meeleraaysaasan ka halaabaw niyo ha ku toobasheenano ilaahay dartiisna han ku nagadan oo dalsho iyo diintiyo walan gobdaano dib han ku nagadan oo lahaka ka dhawaay meeli anakooy alxamdulilah saasan rajeeya insha allah toddobaadkii tagay ayay ahayd markii sidan oo kale wilaayada bokool ay soo bandhigtay labo askari oo towbadkeen ah kuwaas oo ka soo baxay safka cadowga allah mahadsanid cabdiqani warkii fiidnimo ee caawana dhegaystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh